dhankiisa uu shaqeeya shicibiyaahow wanaagsani wadankiisa uu shaqeeya wadaa jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan dhegaystayaal waa cabdishakuur cali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijka wadajir oo ka hadla xasilinta dalka qodobada aanu toddobaadkan barnaamijka idinku heenno waxaa ka mida ciyaarihii degmooyinka gobolka banaadir oo la soo gebagabeeyey madaxweynaha soomaaliya waxauu ku tilmaamay in ciyaarahaasi oo xilli habeena kulankii ugu dambeeyey la ciyaaray ay muujinayaan nabadda iyo horumarka ka jirta caasimadda soomaaliya ee muqdisho kulli degmooyinku waa guulaysteen maxaa yeelay waxay muujiyeen in magaalada muqdisho ay laba tahay oo lagu cayaari karo haddaba maxaa ugu xiisaha badnaa ciyaarahaasi la soo gebagabeeyey dadkusu sidee u arkaan
anoo deegaankayga kaala walaalka waa beryan taageeraa asal waa beryan taageeray wixii inoo qornaayna waa qaadan haddana koobka dadka walaaleenaa qaadan sanadkii lamaad aa qaadni koobka farxadda oo ku qaadni doorka culimmada ee nabadda gobolka banaadir iyo daadejinta adeegyada bulshada
adeegyada muxuu ahaa dhalashada iyo sugnaanta oo dhib badan ay dadku ku qabeen inay yimaadaan halkan in hadda degmooyinka ay ka heli karaan waxaad kalood barnaamijka ku maqli doontaan halka ay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya marsiinayso diyaarinta hannaanka qaran ee dib u heshiisiinta soomaaliya barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed farsamadu waa qays cali shire waa mar kale iyo barnaamijka wadajir magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa sanadkan lagu soo gebagabeeyey tartankii ciyaaraha kubadda cagta ee degmooyinka caasimadda tartanku waxa uu ahaa mid aad u xiiso badan iyadoo ay degmooyinkuna ay aad ugu diyaargaroobeen ciyaaraha waxaa kama dambays isugu yimid degmooyinka waaberi iyo weliba shibis ee gobolkani banaadir ciyaartooydii ee u tartamaysay dhanka kubadda cagta ciyaar aad u xiiso badan oo dhacday afar iyo labaatankii bishii sebtembar oo la ciyaaray xilli habeen ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa oo dadkii daawanaya ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaano gudoomiyaha gobolka banaadir iyo weliba dadyow kala duwan oo ka yimid xaafadaha kala duwan ee caasimadda kuwaas oo u soo daawasho tegay ciyaartaasi aadka u xiisaha badneed iyadoo ay xusud mudan tahay in guud ahaan garoonka ciyaaraha ee banaadir ama konisna ay taageerayaasha labada koox ee finalka isugu soo hortay degmooyinka waaberi iyo shibis ay soo buuxiyeen iyo dadka kale ee ciyaaraha daneeya haddaba ciyaarahan sida ay ku soo bilowdeen iyo tartanka xiisihiisa sida uu ahaa iyo sida sanadkan u qabsoomay waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ujeeddada maamulka gobolka banaadir oo tartankan u qabtay waxay ahayd in degmooyinka isdhexgalka bulshada islamarkaana dhallinyarada oo aad iyo aad u jecel cayaaraha u jecel horumarka dalkooda u jecel midnimadooda iyo wadajirkooda inay halkan isugu yimaadaan muddadaas iyada ah waxaan rabaa inaan hortaada uga mahad celiyo dhammaan cid kasta oo kaalin ka soo qaadatay ha noqoto wasaaradda dhallinyarada isboortiga ha noqoto maamulka gobolka banaadir ha noqoto xiriirka kubadda cagta ha noqoto dhallinyarada degmooyinka ee tartanka ka qayb galayay oo cayaar wanaag muujiyey ha noqoto warbaahinta oo kaalin mugla ka qaadatay sidii quruxda caasimadda iyo tartankan iyo horumarka ka jira dalkaba loo soo bandhigi lahaa sidoo kale dhallinyarada aad u jeeddo waxay muddadaas bilka ah ku jireen tabaabusho diyaargarow waxayna muujiyeen cayaar wanaag isxilqaan iyo siday ay u jecel yihiin inay isdhexgalaan dalkooda horumarkiisana u tusaan madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo guddoonsiye kooxda degmada waaberi oo koobka ku guulaysatay markii ay gool iyo eber kaga adkaatay kooxdii kubadda cagta ee ku tartamaysay ee degmada shibis waxa uu ku sheegay in ciyaarahani xilli habeen ah la soo xiray ay astaan u ahaayeen nabadda ka jirta caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxay noo tahay sharaf inaan kala soo qayb galno tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir waxaan aad iyo aad oo kale ugu faraxsanahay inay caawa koobka qaadatay degmada waa beri degmada shibisna waa guulaysatay degmada hodanna waa guulaysatay kulli degmooyinka waa guulaysteen maxaa yeelay waxay muujiyeen in magaalada muqdisho ay laba tahay oo lagu cayaari karo runtii waxay u soo jiideen magaalada muqdisho inay tahay magaalo nabada magaalo fiican magaalo isdhexgal leh insha allah sanad soo socdana sidaan si ka fiican ilaahay hanooga dhigo madaxweynaha soomaaliya ayuu kaasi ahaa haddaba waxaan la hadalnay e, qaar ka mida e, dadkii usoo daawasho tegay ciyaaraha iyo e, sidoo kale e, ciyaartooydii labada koox ee u kala ciyaarayay degmooyinka shibis iyo waaberi ee aan ku hormaray labadii e, koox ciyaartooydooda oo daroonkooda uga warramay barnaamijka wadajir magacaa maxamed cabdulaahi maxamuud ee ku magac dheer ee ingii ee waan ku faraxsanahay inaan markii labaad oo xirri anuu dheelaayo inaan koob qaado alxamdulilah kooxa kale waa hambaleenana maadaama kabtanka ofan ninka faan ma ka seeno garoonka isku arkayna kabtanka waxaa sheegaya eh, kooxda u bixayna shabis aad u faan laakiin anaka waxaa waaye eh, faan ma seen garoonka ka seena
waa garta marka ciyaartan ka waran iyo tartankan eh, gobolka banaadir si guud sanadkii labaad ayaa qaadaysaan Eh, muxuu macnaha uu idiin leeyahay haddii aad tireero waberi والله فرحت عوض ميل لي دغال دغن ما جرت او سوسك سويدي مامولك وحا مقن وحا جوج وما دعنا مامولك اذيك وانا ما دعنا magaca ii sheeg maxamed ka warran ciyaartii caawa ee idin dhex martay idinkiiyo waberi wallahi aniga horta kubad ma noola badin Marka- nasiibkooday qaateen anigana waxay waqtigeena meeshaan ku akaa tartan kaalinta labaad ayaad ka gasheen haddii aad tihiin eh, degmada shibis marka ciyaarahan ka waran maxay macnaha idinku fadhiyaan haddii aad tihiin eh, dhallinyarada gobolka banaadir maasha allah aad iyo aad munaasabadan ciyaartoy dhallinyarada waxay u fiican tahay oo da'deer anaga camal leh anagana waa hadda finaalaa imaan alxamdulilah wixii noo qornaayna waa qaadan haddana koobka dadka walaalaheenaa qaata waa beri diyaargarowgiina sidoo waa sanadka maasha allah afar bilooda almiteen waa ujeedaa meel aa soo gaarna waa ujeedaa hadda maxaa rajaynaya mustaqbalka nin dhallinyara baa tahay mustaqbalka waxaa rajinaa inaa banooni horumarka gaaro insha allah kuwaasi waxay ahaayeen ciyaartooydii labada koox ee shibis iyo weliba waaberi haddaba ee caruur ayaa ka mid ahaa dadkii xilli habeen ah oo weliba ay xusid mudan tahay in goor dambe ciyaarta eh, la soo gebagabeeyey eh, eh, koobkiina waaberi la guddoonsiiyey kuwii eh, eh, u soo daawasho tegey waxaana ka mid ah eh, caruurtan oo aan kula kulmay garoonka ciyaaraha ee magaalada muqdisho oo magacooda inoogu bilaabaya waxaan jiraa toban iyo saddex haye ismaaciil cabdi warsamaa lidhahaa haye degmada oo waa beri maanta inay guulaysata aad iyo aad ugu faraxsanahay Adiga taageeraysay?
taageerka waa waxaa be- waxaa taageena waa beri Wa- aad iyo aad u umaasan yihiin inay guusha nooga soo gooyaan halkee ka imaada caawa adigu waxaan ka imaaday degmada waa beri waberi halkan uga timid yes haye kooxda sanadkii labaad ayay guulaysay maxay kula tahay aad iyo aad u faraxsanahay sanadkana waad markay guulaysata adigu wiil yaraad tahay ka waran mustaqbalkaaga iyo rajada ciyaarahaad ka qabto mustaqbalkay markaa weynaada waxaan noqon doonaa insha allah inaa kooxda ka qayb galo kii cayaaraha waa cabdiraxmaan cabdulaahi cali waxaan taayarsanaha degmada waabari waxaa u rajaynayaa guul sanadkii lamaad aa qaadni koobka farxadda oo ku qaadni waana soo shaqaysanay madaxweynaha maanta koobkani siiye waabarina guulaa u rajaynaynaa insha allah
mahad cilmi cali waa gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolkani banaadir oo ah ee, degmadii ciyaartoodii u tartamaysay ay ku guulaysteen ee, ciyaarihii ee, kubadda cagta barnaamijka wadajir ayuu uga waramay ee, sida dareenkiisu yahay waan ku faraxsannahay inaan tartankii kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir maynale inaan ku guulaysanay koobkii caawa oo madaxweynaha qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo uuna guddoonsiiyey Ee, dhammaanna taageerayaasheenina waa hambalyaynayaa iyo cid kasta oo na soo dhiirigelisay Ee, kooxda guusha u soo haysana aad baan ugu mahad celinaya degmada sanadkii labaad ayay qaaday maxay idinka dhigan tahay Ee, runtii dee waa la sheegay ee, degmada gobol ee, waxay u dhigan tahay barasiisha caalamka oo kale ayaa waxaa leeyahay sidoo kale waxay tahay barasiilka barasiisha gobolka baraandiro ee, ay ka dhigan tahay degmada waa beri waana degmo isboortis isdhexgal ee, bulsho ee, runtii oo aad ugu horumarsan arrinkaas taas baana keenaysa inay noqdaan ee, ee, maxaa la yidhaahdaa ee, koox isku xidhan oo mar walba guulaystayaal ah
ciyaaraha markaan uu sii eegno waxaa ee, waxyaabihii xiisaha lahaa ka mid ahaa wiil dhallinyaro ah oo qaba ee, baahiyaha gaarka ah ama naafo ah kaasoo ee, gaariga loogu talagala dadka baahiyaha gaarka qaba uga soo baxay degmada waaberi ku yimid garoonka waaberi ayuu degnaa laakiin sheekada kale ee xiisaha leh waxay ahayd in isagoo waaberi degan uu taageerayay degmada shibis magacayda ayuub afshar maxamed ayuub bal halkee ka timid degmadu waa beri gobolka banaadir haye ciyaaraha ka hor caawo sidee u aragtay ee, ee, gobolka banaadir ee soo gabagabowday oo aada ugu faraxsanaa kadib ah, mucaarad aa ku ah degmadu waa beri ah, aa taageersanaa shibis oo dool lagu lahay aada oo dhuxumaa haye ma shibisaa taageersaneed shibisaa taageersanaa annagoo waa beri ka imaada haye maxaa u taageertay yaa maxaa u taageertay
qalbigeedaa jeclaaday koox shibisa marka taageeraysa haa ayuub abshir oo ah wiil dhalinyaro ah oo eh, ka mid ahaa dadkii eh, ciyaaraha eh, degmooyinka eh, usoo daawasho tegay eh, garoonka koonis tegay ayuu ahaa waxaa kaloo eh, eh, ciyaarahaasi dadkii jooga ka mid ahaa xildhibaano eh, iyo siyaasiyiin kale xildhibaan eh, cabdulfataax qaasin waxa uu eh, ciyaarahaasi eh, degmooyinka ula socday si joogto ah taageero ayuu ahaa degmada waa beri ha yeeshee muhiimad intee la eg ayay ciyaarahani lahaayeen xildhibaanka ayaan ka wareystay isagoo isla garoonka markaasi joogay niyo horta ciyaarahan ciyaarahan waxaa weeyaan eh, waxay bixinayaan dhambaal dhambaalkaas oo ah muqdisho waxa ay tahay iyo muqdisho waxa laga sheego muqdisho waa magaalo madaxdii ummadda soomaaliyeed muqdisho waa magaalo madaxdii soomaalinimada sidaa darteeda waxyaabo badan oo aan afka ku ficneen ayaa waxa weeyaan laga sheegay ha yeeshee caawa jawaabta ay bixisay waxa weeyaan muqdisho inay tahay magaalo isdhexgal magaalo ay soomaaliya oo dhan waxba u midaysan tahay magaalo nabdoon magaalo dadkeedii ay yihiin dad iswada jecel marka eh, koobkanna wuxuu ka qayb qaadanayaa bulshada runtii waxyaabaha eh, ugu badan ee bulshada waxa weeyaan isku wada ayay ka mid tahay nabadana dhaliya wadajirkana waxa weeyaa taageero maadaama wixii xirfad ay yihiin runtii aad iyo aad ayaan waxa weeyaan ugu mahad celinayaa eh, maamulka gobolka banaadir iyo tiimka sportiska oo nationalka iyo midka kale ee muxuu ahaa eh, gobolkaba kaalinta muhiimka ay ka qaateen sidoo kale wasaaradda isboortiga oo kaalinteeda runtii aan la dhayalsan karin dhammaan ciidamada amniga eh, warbaahinta iyadana kaalin weyn waxa weeyaan ka qaatay intaba aad iyo aad runtii ayay u mahadsan yihiin waxaan u hambalyaynayaa eh, kooxda ka socotay degmada waa beri oo markii afraad final timaada hase yeeshee markii labaad oo isku xigta waxa weeyaan koobkii waxa weeyaan ku guulaystay arrin runtii aad iyo aad waxa weeyaan loogu farxo ayay waxa weeya tahay caawa waxa weeyaan ma qiyaasi karo runtii maanta magaalo madaxdii soddon sano kadib mar labaad in koobka lagu qabto waxa weeyaan wax loo dhigo waxa weeya ma jiro sanadkan ayaa taageeraysaa aniga aslan waa beri aan taageeraayay bilowga ilaa dhammaadka waayo waa degmada aan ku dhashay kuna barbaaray xudunteedana ay ku dugan tahay marka dhallinyarada runtii aadaan u garab taagnaa halka ay waxa weeyaan aan la rabnayna waa soo gaarnay marka waxa weeyaan runtii aad iyo aadaan ugu faraxsannahay guushaas waxa weeya inay soo hooyaan waa beri tartankan ciyaaraha muxuu soo kordhiyey wuxuu soo kordhiyey muqdisho inay tahay magaalo amni ah muqdisho inay tahay magaalo nabdoon muqdisho inay tahay magaalo waxa weeyaan haween iyo maalin ay isku mid yihiin oo dadkii maanta iyo madaxdii inay waxa weeyaan isdhex isdhexgaleen muqdisho magaca loo yeelay oo ah magaalo argagixiso iyo eh, eh, eh, burbur waxa ku sii socota inay tahay magaalada muqdisho mid ka soo baxday nafaqii mudlimka ahaa ama godkii mudlimka ahaa una soo tilaabsatay iftiinkii iyo nabadii iyo horumarkii waxaana rajaynayaa muqdisho waa ay xanuunsatay laakiin xanuunkii waa ay ka bogsatay isdhexgalka bulshada iyo horumarka dadka caasimadda maxay ka bedeli karaan ciyaarahan waxay ka bedeli karaan magaalada inay nabad ku soo dabaalanto magaalada dadka inay iloobaan waxaa weeyaan taariikhihii xanuunka badnaa ee xabadda ku dhisnat iyo dhiigga in waxa weeyaan laga sii gudbaayo loona gudbaayo ee, waxaa weeyaan dadka inay hiigsadaan nabad iyo iftiin iyo waxaa weeyaan wadajir inay waxaa weeyaan iyo, iyo horumar waxaa weeye inay waxaa weeye hiigsanayaan oo dadkii ay ka baxayaan ee, qabyaaladda ayna aadayaan dhanka waxaa weeyaan soomaalinimada iyo wadajirka xildhibaan cabdifataax qaasin oo ka mid ah golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayuu kaasi ah oo barnaamijka wadajir uga waramayey aragtidiisa ciyaarihii degmooyinka caasimadda ee lasoo gabagabeeyey degmada waaberi ay ku guulaysatay sacdiye sheekh cumar waa hooyo muddo ka badan afartan sano ayay eh, aada ula socotay ciyaaraha eh, kala duwan ee lagu ciyaaro eh, garoomada magaalada muqdisho si gaar ah garoonka eh, banaadir waxaa ka wareystay aragtideeda ciyaaraha degmooyinka ee lasoo xiray iyo xiisaha ay lahaayeen iyo waxay uga duwanaayeen ciyaarihii degmooyinka ee hore aniga degmooyinka waxaan taageera waa beri anoo deegaankayga kaara walak waa beriyaan taageeraa asal waa beriyaan taageeray haddana waa beriyaan taageeray koobka intoonan bilaabanin waxay i barasteen gobolka banaadir waa sheegeen sanadkan farxaddeedii ma la soo koobi karo waa beri waxay ii jiidaayeen madbacadda qaranka kabtankayga aan jeclahay oo dhibi dheef nala soo qaybsada abukar islaaw waxaa degan heer issalxaan waxaa degan heer wiinkay waxaa degan mulleer badbacadii oo dhanaa ka timid laakiin waxaanan iloobi karin aanan anigu waabiri ku iloobi karin qof taageere eh oo muxuu ahay oo muxuu ahay dhib iyo dheef kabtankeed adiga ninkaad xilliga barimsamaadka aad taageeraysa oo hadda mar walba ku og maanta haddii culays ku qabto haddii maanta wax kala yimaadaan muxuu ahay kalahaadki wax walbo barsimaadkii ciyaaraha degmooyinka sidan ma loo ciyaari jiray iyo iyo hadda markaad eegto adigu ay joogaa tahay may u kala duwan yihiin
sidaa isaga darnaa loo dheeli jiray sababtoo ag tuulada isboortiga lagu dheeli jiray degmooyinka degmooyinka waxay ugu xoog badnaayeen degmada waabiri hadda qaaday warta nabadda iyo boondheere degmadan hadda qaaday caawo afar sano isku xigtay timid final dhibaatada jirtana shibis afartan sano kadib ay timid haddaan kuna miya aamine afartan sano ka horaa ugu dambaysay shibis inay final timaado haa markaa ma qaada marka marka waa qaaday afartan sano ka hor nin baa la wareysay waxaa leeyahay shibis goormaa ugu dambaysay soddon iyo shan sano weli marka waxaa wax la weydiiyaa qofka wax fahmaayo ama waa wax beri oga- inta xasuusto may qamar ay ay ay kor annaga waxaan qaaday saddex kooban qaadnay burburka kadib tareelaan nalooga qaaday garoonkan tareel unitafana ilaalinaysa la- sagaashan iyo afartii inta garoonka yaaqshidan ka qaadnay xamarweyna naga qaaday sanadkii lasoo dhaaf waa qaadnay xamarweyna naga qaaday boondeera naga qaaday laba boondeera iga qaaday aniga laba sano oo ka aarsaday dhinaca midigta ee gamuunta lagu gamaa midigta bidixdan ka soo riday midigta u riday waa ka caarsaday hodan laba mar iidane marna cantoobaa wax kaa gudoomiyaha degmada waxay dhaheen hodan welibo waa beri waxay nugu gaadeen iftiinka marka waxa away imaan lay naqaysaa hodanna laba mar ayaan iidane aan ka cirib tiray waana u dhaarsanay bashibis sababtoo ah macallinkooda waxau yidhi awoodda kuma dhowo waa beri aniga waxaan ka imid maraykanka macallin soomaali soo martay oo macallin qabiir ah oo macallimiin soomaaliyeed ah allah u naxariista wuxuu ahay nin la yidhaahdo cumar cajast iyo nin la yidhahdo maxamed xaaji giftin oo maraykan ku nool marka macallin dalaash waxaa waaye warsan iyo salaamo safarkaaga aa ku timid dhagahaaga waa ka sii yeere soomaaliya dambe oo dirtay degmooyin lagu qaban doono inta timaadid yaa shakiya kaa galay way way ee t- xasuustaada tartankan degmooyinka ilaa goorma ayuu socdaa
tartankan degmooyinka sanadkii mar baa la qabtaa sanadkan laakiin sidii waa ka xamaasad badnaa annaga mar walba waxaan tagnaa sanadkii hore aan qaadaa gruubka dhimashadaan kale shan koox saddex ciyaar waa midna bareejaan kale toban dhibco toddoba goolan la imid boondheeran jag dhahay hodanaan daba dhigay toban iyo lix mii tahay caawaan badiyay sagaal iyo toban dhibcood in binti la'aanan ku qaaday horaana u ballan qaaday inaan la iga badinayn tartankan ciyaaraha gobolka banaadir berisamaadkii aad joogtay hadda waddanka soo kabasha ku jira muxuu ka bedeli karaa tartankan ciyaaraha degmooyinka degmooyinka waxaa laga xulayaa gobollada gobolka banaadir caasimadii amarti gelinaysa haddii ilaah yidhaahdo adig bilaha nofembar ama disembar midaada kale degmooyinka waxay faa'iido u yihiin kooxaha kooxaha haddii la yidhaha degmada waa beri ma ku jirto annaga ciyaartooy ma dhiibnabo inaan wax keenno maane kaydeena la imaara qaada ma nala dho annaga degmadayna waa isku xidhannahay dhaqaalo la'aan nama hayso mushaar la'aan nama hayso maamul xumo nama hayso taageerayaasha ugu fiicanaan nahay oo isku xidhan oo magaalada muqdisho inta caawa isu soo baxda laba sanaa lagu dheelayaa waddankan soddon sano ka hor laba sano waa degmadii laba sano inta timid labadii degmo oo finalka la timid ka cidir- ka ciribtirta marka aniga xilligan soo jooga garoonkana waa joogaan waa ka shaqeeya businessaan ku leeyahay xilkasaan kubadda cagtana waa joogaa Ee, mideeda kale naadiga elman gudoomiye cusub hadda loo magacaala taliyanka naadiga elman xiriirka soomaalka kubadda cagtana wax badan oo qabtay gobolka banaadir waxbay qabteen meeshaan waa la iskaashaday sababtoo gudoomiyaha gobolka banaadir waa nin isboorti oo nin isboorti ehel isboorti ka soo jeeda haddana garsoore international committee ne garsoore caalami eh hambulyaan lee xasan aadan xaajabaro wish muxuu gudoomiyaha isboortiga gobolka banaadir haaruun cabdi maxamed ne hambulyaan lee wuxuu la dhistay gudoomiyihii hore gobolka wixii maamuleen sidii xoosheey oo kale muxuu ahaayoo kale ee, muxuu ee, intii maamusho kale ee, xilkasoomi kubadda cagta qaybta farsamaday lahaayeen iyo tala soo jeedinta garsoorayaasha u soo dhabar adeegay dhinaca nabadgelyada madaxda garoonka madaxda gobolka banaadir aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynaa sanadka xiga rajadaada ka waran tartankan sanadkiina waxba iiga sugay koobka jenaraal daawudka sanadka iga degmooyinka waxaaba iiga sugayaba gobolladii oon jeclaa sanadkan in tala badan laysla qaato oo macallimiintii labadii sano qabtay qabtaan lama rabo macallin waxaa qabanaayo gobolka banaadir haddii macallin qabanaayo macallinka hadda waa beri macallin ku ah inkastaynu gobolka banaadir waa beri helayn ciyaartoyda gobolka banaadir waa beri ma helayso boortiyeeri fiican aan haysanaa boortiyeeriga waa beri haddaan aan qiyaaso georgia oo u qaban jiray badda uu ilamid yahay sababtoo shabeelka afrika la dhihi jiray marka waxaan rabaa laba sano isku xigta ay ay- ay waa beri koob la'aan ahayd laba sano isku xigta waa qaadnay gobolka banaadir laba sano ay koob la'aan ahayd sanadka inay qaadaan rabaa sacdiye sheekh cumar oo ah ee hooyo in muddo ah ku dhex jirtay dhinaca kubadda cagta iyo taageernimada kooxaha kala duwan iyo weliba si gaar ah ciyaarihii degmooyinka ee soo gabagaboobay oo ay muddo la socotay taageerana u ahayd degmada waaberi oo ahayd kooxdii ku guulaysatay ayaa ahayd oo barnaamijka wadajir aragtideeda uga waramaysay intaa ayaanu waxaanu kaga gudbaynaa dhankii ciyaaraha degmooyinka ee gobolka banaadir ee magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey ee afar iyo labaatankii bishii sebtembar ee ah lasoo dhaafay waa tahay nabaddu waxa ay muhiim u tahay nolosha aadanaha waxa ugu badan ee nabadda soomaaliya marka laga hadlaya caqabadda ku ah waa fakradaha xagjirka ah iyo kuwa kale ee qabyaalada ku salaysan haddaba door intee leeg ayay culimmadu ka qaataan sidii fakradahaasi kala duwan ee caqabadda ku ah nabadda soomaaliya looga hortegi lahaa sheekh bashiir axmed salaad waa guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed barnaamijka wadajir ayuu uga waramay doorka culimada iyo nabadda waxaana sheikha ugu horreyn aan weydiiyey bal waxa diinta islaamku ay ka qabto nabadda iyo sida ay tahay in loo wada ilaaliyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وما سنتهي أنت هذا نبض شيء ما أنت يعني دود أباهن ما نبض و ومصطلح ما أرى بحين قيمة بدن وية وأنا ما عرفت دي نبض ونرش أساس كده على أوران كراء إلى سبحانه وتعالى نرش أنا وأبوري وتلقى لي أسأل لو عابده وأسأل أمركيس اللي قاته oo risaaladiisa la fahmo haddii markaan nabadda la helin ee muraadka ilaahay subxaana wa tacaala oo ah in asaga la caabudo la heli maayo muraadka ilaahay oo ah in asaga amarkiisa la qaato la heli maayo ee muraadka ilaahay oo ah in koonka la camiro oo sida ilaahay rabo la yeelo suurtogeli mayso marka ee maaragtay nabaddu waa asaaska nolosha weeye wax kastaa ka bilowda haddii nabad la waayo oo amni la waayo noloshii la heli maayo cibaadadii la heli maayo salaadii la heli maayo masaajidkii lama aadi karo ee miskiinkii waxa lama tari karo kii baahna lama gaari karo kii baahna xataa laftiisu dantiisa ma shaqayn karo marka nolosho dhan baa cuuriyaamaysa marka nolosha runtii nabadgelyadu waa asaaska nolosha weeyaan yani qofka muslimkaana waxaa kugu filanba qofka muslimka oo muuminka ah oo ilaahay rabo in lagu qeexay inuu yahay waa qofka laga nabadgalo qofka muslimka almuslim man salima almuslimuuna min lisaani wayaadi qofka muslimka ahi lama odhan qofka tukado weeye isagoo ah oo la og yahay oo muslimka marka la qeexahayo qof ilaahi subxana wa tacaala caabuda ilaahay ka baqa ee maarata salaada la yimaada soonka la yimaada arkaanu islaamka la yimaada arkaanu iimaanka la yimaada kulli muslimka waa yahay laakiin ahamiyadda ay nabaddu leedahay ayaa maarata qofka muslimkaa baa lagu qeexay ama lagu tacriifiyey inuu yahay qofka ee laga ammaan helo afkiisa iyo adinkiisa ama maaragtay dadka muslimiinta ay ka ammaan helaan afkiisa iyo adinkiisa mar haddii muslim lagu tacriifiyey inuu yahay ka laga ammaan helaayo bimacnaa yani qiimaha nabadda ayaad runtii fahmaysaa ay leedahay oo qofka muslimka cinwaankiisa ayaaba ahba in laga nabadgalo islaamka waa nabadgelyo waa qofka oo ilaahi subxaana wa tacaala caabuda haddii ilaahi la caabudana qofku koonkan maaragtay yani qofka aan koonka fahamsan koonka waa koon ilaahay caabuda oo ilaahay ku xiran wey marka koonka ayaa isku meel u soconaysaanba yani koonka dhexdiisa ayaa lagu xasilahayaa ilahi subxana wata qofka muslimka marka uu uu maaragtay maalintii soo baxayo ama subaxii uu soo kasoo baxayo gurigiisa nebigu sal alla alayhi wasalam wuxuuna baray qofka muslimka inuu ku ducaysto ilaa waxaan kaa magangalay in aan dad dulmiyo ama anaga lay dulmiyo baan kaa maartay baan kaa magan galay allahuma inni acuudu bika min an adlima aw udlama aw ajhila aw yujhala calay ilaa waxaan kaa magan gelayaa in aniga aan wax dulmiyo ama lay dulmiyo inaan dad aan ku jaahil sameeyo ama aniga lagu jaahil sameeyo marka qofka markuu subaxii soo kallahayaba wuxuu ilaahay maaragtay waxaan ka baryahayaa inuu asna uu ammaan hero dadkan laga ammaan hero buu ilaahay maaragta waraysanaya buu ilaahay subxana watacaala weydiisanaya marka inahaasoo dhan waxay noo tilmaamaysaa ee nabaddu qiimaha ay leedahay ee yani dadka muslimiinta ah shicaarkooda iyo kelimadda isku salaamaan assalaamu calaykum weeyaan waa nabadgelyo bay isku salaamaan ee maxaanku uraahaa qofka muslimkaa hel waxaa la gaarsiiyey salaanta laga dhigay inay tahay waajib in laisku salaamo baa laga dhigay diin baa laga dhigay ajir baa laga helayaa assalaamu calaykum waxaa weeyaan waa hal xasano waraxmatullaahi waa maxaanku uraaha waa xasano kale wabarakaatu waa xasano kale bimacnaa yani maxaanku uraha soddon darajo ama saddex meelood min toban ah soddon maxaanku uraaha yani ajar weeye yani maxaanku uraaha qofkii inuu soddon ajar uu helo ayuu ku mutaysanaya haddii salaantaas maxaanku raahaa uu dhammaystiro marka assalaamu calaykum keli ah ayaa toban darajo ama toban xasano ah marka dee ilaah subxaana wa tacaala hana fahamsiiyo runtii qiimahaas bay leedahay waana asaaska nolosha sida aan kuu sheegay waaya sheekh bashiir marka marka laga hadlayo bulsho meel ku wada nool qof walba mas-uuliyad intee la eg ayaa markaa dhinaca shareecada inkastoo si faahfaahsan muhiimadda nabadda ay si guud u leedahay uga hadasha haddana qof walba oo yani islaam ah oo dad la nool shakhsiyan mas-uuliyad intee la eg ayaa ka saaran inuu ka shaqeeya nabadda dadka uu la nool yahay iyo nabaddiisa
horta waxaa muhiim ah inaan fahmno diinta islaamku waxay ka aaminsan tahay qofka bani aadamka keligiis ma noolaan karaba insaanku waa insaan buu la nool yahay insaan buu u baahan yahay haddii marka laisku baahanya sidii marka lagu noolaan lahaa oo isku imaatinkaas u ahaan lahaa isku imaatin laga faa'iido bay diintu waxay noo jidaysay waxaa loo yaqaan akhlaaqda walidaalika akhlaaqda fiican in dadka wax wanaagsan lagula dhaqmo waa asaasiyaadka maaragtay makamidka diinta nabigana sal allahu aleh wasalam oo ilaahay soo diray uu la soo diray tawxiid la soo diray uu la soo diray salaad waxyaal badan la soo diray wuxuu yidhi innamaa buxutu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa layla soo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqda bani aadamku marnaba akhlaaq kama marna akhlaaqda wanaagsan waa shay fitri ah laakiin mar baa la iloobaa mar bay nusqaantaa mar baa wax ku dhacan laakiin dadka bani aadamkaahi runta waa aaminsan yihiin wanaaggeeda ammaanada way jecel yihiin nabadda way jecel yihiin wanaagga way jecel yihiin marka nabiga sal aleh wasalam wuxuu noo sheegayaa ilaah subxaana wa tacaala inuu soo saarayba asaga si uu dadka akhlaaqda wanaagsan u baro inuu dhammaystiro waxaa ka dhiman marka haddii maaragtay arisaala muxamadiya haddii lagu qeexayba hadafka ee maaragtay loo keenaba inay tahay in bani aadamka akhlaaqda la baro waxaa ka fahmi kartaa halkaas qiimaha ay leedahay akhlaaqdu kale waxaa weeye qofka muslimkaa waa qof yani saamayn leh oo haraarihiisa waxaa ka jira maaragtay ka warqaba ku baraarugsan waxa wanaagsan yaqaana dadka wada yaqaana waxa xun yaqaana dadka wada yaqaana waxa wanaagsan taageera waxa xunna diida alla subxana wa taala asagaa leh watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alifm walcudwaan isku kaalmaysta albiri waaltaqwa maxay macnaheedu albira waa ixsaanka dadku isu ixsaan fala weeyaan wataqwa waxa weeyaan alla ka cabsiga runtii waa laba kelimo oo qaali ah marka labadaa kelimo markay yani hal meel lagu wada xusay baa la kala leexinayaa waa ilaa mid kasta sideeda u dhammaystiran tahay albir wanaagga attaqwa alla ka cabsiga marka albiri wanaagga bimacnaa waxaa weeyaan fii maa bayna annaas dadka dhexdooda wixii ah oo axsaan ah isu kaalmaysta wataqwa alla ka cabsiga isu kaalmaysta ilaah subxaana wa tacaala in xaqiisa laga soo baxo marka xaqullaha wa xaqunnaas in laisu kaalmaysto sidii loogu soo bixi lahaa walaa tacaawanuu cala alimi walcudwaan isku kaalmaysinina cala alimi macsi iyo dembi iyo walcudwaan xadgudub oo loola jeedo in ilaahay la caasiyo subxaana wa tacaala oo xaq ilaah laga tago ama in bani aadam lagu xadgudbo marka waxaa laisu kaalmaysana waxaa weeye ilaah subxana wa tacaala xaqiisoo la guto iyo xaqunaasoo la guto ee dadka lagula tacamulo si wanaagsan ilaah subxaana wa tacaala oo maaragta xaqiisa laguto laga boqo la isku kaalmaysan mahayo in ilaahay la caasiyo subxaana wa tacaala ama bani aadam lagu xadgudbo lama ogola marka ciddii wadda barnaamij ah in ilaahi subxaana wa tacaala lagu caasiyo ama wadda barnaamij ah in bani aadam lagu xadgudbo qofka muslimkaahi kaalmayn mahayo taageeri mahayo kaalmayntaasi waxa weeyaan wixii yaroo wanaagga ah kaalmaysid oo qayb ka qaadatid ajar baa ka leedahay baa ku leedahay haba yaraato kelimadda ayaa kaalma ee ducada ayaa kaalma niyadda wanaagsan ayaa kaalma lacagtaada haba yaraatee ayaa kaalma nabi sal alay wasalam wuxuuna barayaa qofka muslimka markuu waaguu baryo in looga baahan yahay inuu la yimaado sadaqo la yimaado sadaqa uu la yimaado sadaqadaa maxay tahay waxaa ka mida wanaagoo laysfaro waa sadaqo xumidoo layska reebaa waa sadaqo qofka waddada marahaya oo waddada garan la oo loo sheegaa meesha u socdo waa sadaqo yani qofka waayeelkaa oo wax loo qaadaa waa sadaqo kan jirana loo booqdaa waa sadaqo maxaan ku idhaahaa maaragtay maxaan ku idhaha walaalkaa oo asalaantido u dheela caddaysid waa sadaqaa la yidhi garamaysa marka nin saxaabi ah wuxuu yidhi yaa rasuulallah haddii waxaasoo dhan awoodi waaya ka war oo xataa maaragtay waxaas yani wax yar wey qofka maarata la salaamo loo dhoolo caddeeyo qofkoo alaabta lala qaado qofka waddada marayo maxaanku idhaha ii sheeg maxaa maaragtay waddada lagu waddada loo sheego wuxuu yidhi yaa rasuul haddii waxaasoo dhanba aan kari waaya ka war waxaa la yidhi maca daalika jaanis baa leedahay jaanisku muxuu yahay takufu sharaka can innaas dadka ayaa shartaada ka xishanaysaa baa la yidhi taas baa sadaqa ku ahaanaysa
waa garta marka qofka inuu nabad darro ka shaqeeyo isagoo dad muslima la nool deegaan ku nool ama si guud dadka ula noolyahay inuu nabad darro kula noolaado uu dadka dhibaateeyo dhinaca diinta marka laga eego saameyn intee lega yeelada
middaas taa hadda sheega weeyaan waxaa weeye qofka muslimka bani aadamka ahi waa qof saamayn weyn leh bii'adda ula nool yahay saamayn buu ku leeyahay marka inuu wanaag ku saameeyaa la rabaa maalan dariska oo kale maalan ka bilowna dariska oo kale dariska la wanaajiyo loo axsaanfalaa diinteenna yani qiim weyn bay ku leedahay nabigu sal aleh wasalam wuxuuna leeyahay qofka ilaahay ka baqahaya oo ilaahay rumaysan oo aakhiro rumaysan qofkaasi ha karaameeyaa man kaana yuuminu billahi walyawm alaakhir falyukrim jaarahu marka iimaanka baa lagu xiraya qofkii ilaahay rumaysan aakhiro rumaysan dariskiisa waxaa leeyahay ha karaameeyo bimacnaa fiir xataa yani ha iska daalo odhan maayo ha karaameeyo bimacnaa waxaa weeyaan ama dhibi uma geysto laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa maxaad u samayso wanaagga baa laga hadlayaa waxaa leeyahay ha karaameeyo ha karaamayn runtii waa kelimo qaali ah xataa waxasiyo waa ka sarraysaa waa karaamayn waa waxaa weye waa maamuusid weeye marka dariskoo la maamuuso iimaanka ayay ka mid tahay nebigu sal alay wasalam wuxuu noo sheegayaa waxaa ka mid dunuubta waaweyn waxaa ka mid ah qofka dariskiisa dhibaa ka mid ah hadda qofkii tukado wanaagsan haddii dariskiisa uu dhibahayo qofkaas inuu maaragtay ahlunaar yahay bay noo sheegaysaa axaadiistu nebigu sal aleh wasalam wuxuu noo sheegayaa in qofka muslimkaada rabo inuu waddada ka qaado wixii dhibaataho yaalla ama dhagaxi yaalla ama qarax maaragtay ama geedki yaalla ama qooxdii taalla garamysa imaadat aladaa can iariiq ayaa iimaanka ka mid ah biyuni sal aleyhi wasalam aladaa waa dhibka marka dhibkaasu wasaq buu ahaan karaa dhagax buu ahaan karaa qodox buu ahaan karaa wuxuu ahaanayaa wax kastoo qofkuska dhiba marka wax kastoo nabadda dhibahaya in dadka laga leexiyo oo adigu aadan ka shaqaynin waxa dhibaato keenayaa waa shay laga maarmaana wey nabi sal slam wuxuu noo sheegayaa qofkii yani xumi wada iska daa ina adigu aad xumo samayside haddii qof xumo samaynaya aad adigu kaalmaysid ama adigu aad soo dhowaysatid ama adigu aad qarisid ama adigu maaragtay aad gabaad u noqotid waa dunuubta waaweyn oo lacnada lagu mutaysto sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa oo inooga warramaya doorka nabadda iyo culimada warayskiisa aad ayuu u dheeryahay qaybtan koowaad ayaan ugu talagalnay barnaamijka wadajir ee toddobaadkan hadduu eebba idmo qaybta kale ee shiikha aan wax ka weydiinayno doorka culimada ee dib u heshiisiinta ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena xiga ee wadajir maamulka gobolka banaadir waxa uu waayadanba ku howlanaa sidii loo daadejin lahaa adeegyada bulshada oo markii hore xarunta gobolka lagu bixin jiray adeegyadaasi qaarkood waxaa la gaarsiiyey degmooyin dhowr ah oo ka mid a caasimadda haddaba adeegyadaasi la daadejiyey ee ilaa intee la gaarsiiyey maxayse yihiin caqabadaha jira agaasimaha guud ee arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir maxamed axmed cantoobo ayaa barnaamijka wadajir uga waramay adeegyadii dowladda hoose maamulkan intuu yimid ilaa iyo hadda ee, waxaa noo suurta gashay in ade- dhammaan adeegyadaas ee, la daadijiyo oo degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir halkii waagii hore ee dadku u imaan jireen inay yimaadaan xarunta gobolka culeysyo badanna ay ka wajihi jireen hadda inay adeegyada la daadijiyo adeegyada la daadijiyo waxaa ka mid a adeegyada caaf- adeegyada caafimaadka iyo fayadhowrka oo kale in degmada ay hadda u suurta gashay inay la xisaabtanto maqaayadaha hoteelada bulukeerada iyo tabajarayaasha ku yaala qofkana caafimaadkiisa in la hubiyo Ee, adeega loo qabanaya inuu yahay adeeg sax kaarka caafimaadkana qofka inuu qaato waxaa u suurtagelisay ee, maamulka gobolka degmaduna ka qaadan karaa kaarka caafimaadka sidoo kale een, adeegyada een, muxuu ahaa ee, dhalashada iyo sugnaanta oo dhib badan ay dadku ku qabeen inay yimaadaan halkan in hadda degmooyinka ay ka heli karaan Een, adeegyadaas oo muhiim u ah ardayda jaamacadaha iyo dadka ee, raba inay baasaboorada iyo safarada samaystaan oo kale in iyagana aysan waqti badan ka qaadan doonin inay yimaadaan adeegaas oo isagana dadka loo dhoweeyey hadday noqon lahayd een, diiwaangelinta ganacsiga haddii ay noqon lahayd eh, shirkadaha waxaasoo dhan in adeegyada loo qabto dadka shacabka degan magaalada muqdisho inay hadda goobtooda loogu geeyo adeegii halkii ay meelo kale u tegi jireen marka overall- marka gobolka maadaama hal xafiis hawsha lagu qaban jiray hadda maxaa isbedelay oo hadda waad dareemi kartaa markii hal xafiis keliya hawsha ka socoto culayska uu ku hayo xafiiskaas dadka iyo dadka laftirkooda imaanaya halka inay yimaadaan qofkiiba degmada muxuu ahaa eh, dharkaley ama wadajir inuu halkaan inta yimaado usoo doonto adeeg waxa uu ay ku qaadan karto oo- oo- waa garanaysaa laakiin hadda qofka meeshiisaa loo geeyey dadkina waa ka mahad celiyeen adeegii culayskii gobolka haystana waa ka degay dadkii muxuu ahaa iyagana sidoo kale culayska haysta wuu ka degay waana la daadajiyo qofki waxaa la yidhi dowladnimada in loo dhoweeyo dadka meesha dowladnimada ka bilaabanaysa waa degmada in degmadii ay ka bilaabato dowladnimada kadibna ay sidaa ku socoto gobol iyo federal way mashaariicdii la dadejiyey ee la daadejiyey ee degmooyinka la gaarsiiyey ma gobolka ayaa ayaa ayaa dhaqaalahaasi iyo daadejintaasi ma keligi keli buu ku ahaa mase waxaa jiray oo cidin ka taageerta waa cid naga taageerta ma jirto adeegan awalba inaan bixino cid naga taageeri jirta ma jirto waa adeeg dowladda hoose ay bixin jirtay Een, iyadaa dowladda hoose garatay in adeegyadaas la geeyo goobo kala duwan ama degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir Een, adeegyadoodii iyagoo weliba ka hufan oo ka transparency badan Ee, sidii hore waxaa la isticmaalaa wax loo yaqaano public finance management oo ah b f m wasaaradda maaliyadda iyo international world bankiga iyo cid kasta doolarkii soo gala qofka degmada jooga si toosa looga arki karo bankiga dhexe ee dowladda hoose Ee, wixii oo dhanaa saas ugu xiran oo muxuu ahaa wax kaash oo hadda lagu qaado degmooyinka xataa in corruptionkii lala dagaalo iyo musuq maasuqii suurtagelisay adeegan in degmooyinka loo dhoweeyo oo kadibna gobolkii saas isugu xirmaan dhinaca nadaafadda oo aad ii sheegtay inaad daadejiseen ee degmooyinka hadda eh, maxaa iska bedelay tan iyo markii eh, degmooyinka mas-uuliyaddii nadaafadda ee gobolka keliya marka hore ku koobneed markii degmooyinka la gaarsiiyey Een, degmooyinka hadda een, si macnaha toos ah oo oo- gacansaar leh waxay kala shaqeeyaan waaxda nadaafadda gobolka degmooyinka iyo iyagana waxay ka wada shaqeeyaan nadaafadda Ee, saa hadda kuu sheegay maanta waxaa si toos oo shaqo oga socotaa degmooyinka ee, xamar jajab wardhiigley een, waaberi iyo xamar weyne oo nadaafadoodii hadda ayaga gacanta ku haya isbedel muuqdana waa muuqdaa waxaan rajeynaynaa insha allah inay shaqada sidaa kusii socoto oo degmooyinka ay awood u yeeshaan inay iyaga halkooda u tagaan Waa dhinaca waxbarashada marka laga hadlayo adeegyada bulshadana muhiim u ah Eh, ilaa hadda gobolka maxaa laga qabtay Eh, ballanqaadyo aa jiray inaad dad badan ama dhan arday badan ay iskuulle heli doonaan waxbarashada lacag la-aan ay heli doonaan ilaa hadda maxaa socnay Een, waxyaabaha la daadejiyey ama aan hadda awoodeedii dowladnimada dowladda hoose ee la soo noqota waxaa ka mid ah een, adduunka iyo meel walbaba xataa soomaaliya waxbarashada asaasiga ah waxaa maamulo dowladaha hoose maadaama aan nahay wad- eh, wadanka soo baxay burbur dallado private iyo wasaarad federaal iyo intaasoo nooca hadda xukuma laakiin hadda waxaan ku faraxsanaa maamulka gobolka banaadir waxaa jirta lix iskuul uu gacanta ku hayo mushaarkooda iyo bajetkooda iyo wuxuudana uu bixiyo dadka dhigtay ardayda dhigtana ay si lacag la-aana ay u dhigtaan Een, iskuulladaas lixda iskuul waxaa kamid macalin jaamac waxaa kamid a 15 may iskuullo badanaa kamid a Een, iskuulladaas waxaa ilaa shan kun oo arday ku dhawaada ka faa'iidaysata oo arda- waxbarasho free ah hesha oo maamulka gobolka banaadir uu bixiyey waxaan rajeynaynaa iskuullo intaas ka badanna qorshaha waxay nagu jiraan sanadkan inaan la wareegno Ee, sidoo kale scholarshipyo hadday noqon lahayd dibadda ah iyo hadday noqon lahayd scholarshipyo dib- gudaha ah siddeetan iyo sagaal arday yaan is- laba isbuuc ka hor halkaan ugu qabanay muxuu ahaa kulan kulankaas oo ahaa ay ku guuleysteen scholarship ay heleen gobolka banaadir jaamacadaha kala duwan ee magaalada ku yaalla ay usoo marsiiyeen jaamacadahaasna aad ay ugu mahadsan yihiin scholarship usoo marsiiyey gobolka banaadir ardadaas ka faa'iidaystana sidoo kale aad ay ugu mahadsan yihiin waxaa jirta tarininno iyo muxuu ahaa farsamooyin kaloo kala duwan oo dhallinyarada la baro si hadhow mustaqbalka shaqay ku heli lahayn dhinaca isdhexgalka bulshada oo ciyaaraha isboortiga ay muhiim yihiin ka waran iyo gobolka sida uga socda sidaa la socoto waxaa socda ciyaaraha ugu xiisaha badan soomaaliya markii la yidhaha soomaaliya oo dhan ciyaaraha degmooyinka hadday noqon lahayd kan horyaalka iyo kan gobolada markii laga sootay ka degmooyinka waxay leeyihin xiise gaar ah. waxaan rajeynaynaa habeenka talaadada ee soo gelayso iyo finalkii markaan insha allah toddoba iyo tobanka degmo finalka waxaa soo yimid shangaani iyo shibis eh, shibis iyo iyo waaberi waaberi markii afraada yimaadeen Eh, waad dareemi kartaa isdhexgalkaas iyo quruxdaas muuqata inay ku timid dadaalkii yimid degmooyinka iyo maamulka gobolka banaadir adeeg waxaan u sameynaa sanadkan weliba aan sanadihii hore hore u jirin oo ah ciyaartooyda taageerayaasha in goomahooda laga soo qaado garoonka la keena kadibna lagu celiyo qofka isagoo amnigiisana caawinaysa shaqadii fududeynaysa gawaari waaweynaa ugu talagalnay basaska waaweyn dowladda hoose leedahay waagi hore qofka inuu soo dabara ahayd waxaa laga yaabaa in taageero xilli dambe ay tahay habeen tahay ciyaartii soo gabagabooday amni darro uu la kulmo ciyaartooy soo lugeynaysa in la arko laakiin hadda garoonka laga soo qaadaa xaafadahoodii la keenaa haddana waa lagu celiya adeegaas waa adeegyada sanadkan soo kordhinay waxaan rajeynaynaa insha allah in arrintaas si qurux badan ay ku way ugu dambeyn ee, mashaariicdan lagu dedejinayo adeegyada bulshada hadday sheegteen inay bilow yihiin wax badanna ay idinka qabsoomeen muxuu yahay qorshahooda ee, fog ee aad leedihiin haddii aad tihiin xafiiskan ee, arrimaha bulshada oo adigaagaasi baa gudan tahay Een, qorshaha guud ee maamulka gobolka banaadir wuxuu yahay adeeg walba oo dowladda hoose ay bixiso inaan loo baahan in hal meel keliya laga helo qof walba isagoo fadhigiisa ah oo fadhiyo oo xaruntiisa jooga mustaqbalka fogna dee waxaa weeyaan sida adduunka oo kale wax loo yaqaan e government ama electronic government markaa rabto inaad shati goosato qaab online ah lacagta inta ku bixiso kadibna meeshaada aad ka daabacato si sab noocaas oo kaleeta in la gaaro isagana waa himlooyinka fogfog ee maamulka gobolka banaadir agaasimaha guud ee arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir maxamed axmed cantooba ayuu ahaa oo u waramayay barnaamijka wadajir qaybihii dambe ee barnaamijka wadajir ayaanu eh, soo gaarnay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya waxay ku holan tahay eh, diyaarinta hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta dalka waxa ay eh, soo waday arrintan tan iyo sanadkii laba kun iyo eh, toddoba iyo tobankii haddaba wasaaraddu la tashiyadii bulshada ee gobolada ayay bilowday gobolka banaadir ayay ugu horeyn ka dhigtay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha cali maxamed cali waxa uu sheegay in eh, la tashi ay la sameynayaan bulshada caasimadda muhiimna ay u yihiin sidii eh, hore loogu dhaqaajin lahaa hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta dalka maxaa laga heshiinayaa see loo heshiisi karaa taas marka ayaa waxaa loo qaybay wasaaraddu waxay samaysay tiim ama koox khubaro soomaaliyeed ah oo ka shaqaysa arrintaas waraadka laga leeyahana waxa weeye in lababa la helo kowa horta dadka soomaaliyeed in la weydiiyo oo wasaaraddu ay weydiiso s- maxaa soomaaliya isku haysaa maxay ka qaldan waa la heshiiyaa ma socoto runtii marka hadday tahay bulsho dhaqaale iyo siyaasad iyo dhulba inay tahay horta maxaa jira kalsoonidii maxaa naga qaldan see loo soo celi karaa dadka soomaaliyeed la weydiiyo uraad- mujaahid muraadka laga leeyahay waa ulaba in la ururiyo macluumaadkaas iyo in dadka soomaaliyeed ay leeyihin laga qaybgeliyo wasaaradduna ay aakhirka soo saarto hanaan dib u heshiisiin qaran oo gobol policy oo lagu wajah waje- oo lagu wajaho dib u heshiisiintaas runtii doctor cabdiraxmaan macalin cabdilaahi baadiyow waa la taliyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee arrimaha dib u heshiisiinta waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la daadejiyo wada tashiyada la xiriira diyaarinta hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta waa ku faraxsanahay inaan eh, kala soo qayb galo gobolka Eh, hanaanka dib u heshiisinta samayntiisii iyo howlihiisii eh, daraf ayaan ka ahaa Eh, maantana waxaan u jeedaa iyadoo hoos loo dejinayo oo markaa lala tashanaya dhallinyaradii eh, iyo odayaashii iyo hooyooyinkii iyo gabdhahayna lala tashanayo hoos loo soo dejinayo inaan kasoo qayb galo horta waa ku faraxsana dadka soomaaliyeed muddo dheer ayaa waxaa loo sheegayaa been loo sheegaya waxaan rabaa beentaas inaadna meeshaan la imaanina beentaasu maxay tahay marka waxaad ku diriirsan tihiin qabiil iyo qabyaalad waa loo sheegaya dadka soomaaliyeed waxay ku dagaalameen qabiil iyo qabyaalad ma aha dadka soomaaliyeed qabiilka iyo qabyaaladda waxay waxaa ku dirarsiiyey niman siyaasiyiin ah oo xukun isku haysta iyo qaab dowlad xumo ahoo qaabka dowladda loo wadaagayo laysku khilaafay marka dowladdii iyo qaabka u dhisneed iyo shacbiga calaaqaadka ka dhexeeya marka wax laabay siyaasiyiintii markay xukunka ku dagaalameen markaa kabacdi bay reerahooda yidhaahdeen waa tolay waa waray qaybta saddexaad ee ugu dambaysa lagu diriro waxay ahayd qabiil qabiilkuna col ma ahee rag baa isticmaalo oo isku diray wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye waxa uu sheegayaa in wadatashyada la xiriira hanaanka qaran ee dib u heshiisiintu ay marxalado kala duwan soo mareen haddana uu marayo wakhtigii ugu muhiimsanaa oo ah midkii ee la tashiga bulshada la gudageli lahaa oo gobolka banaadirna ay wasaaradda arrimaha gudaha ay go-aansatay inuu noqdo gobolka ugu horeeya ee arrintaasi lagala tashtay maadaama caasimaddii soomaaliya ay ku taalo hanaanka dib u heshiisiinta qaran wuxuu ka soo bilowday shir dhacay juun oo ahaa shir wada tashi dib u heshiisiinta looga hadlay oo madaxda qaranku ay ka qayb galeen ra'yiga halkaasaa laga soo curiyey wax badanaa wax badanuu soo socday maanta waxaan joognaa ilaahay mahaddi in mashruucii socdo howl badanna laga qabtay dadka maanta halkan loogu yeerana ay yihiin marka laga soo tago hay-adaha dowladda shacabka soomaaliyeed dad ka mid ah oo loo soo fariisiyo in lagala tashado dufcadii u horreysay waa dadka meeshaan fadhiya dufcada gobolka banaadir
haddaba maamulka gobolka banaadir sidee bay u arkaan arrimahan dib u heshiisiinta iyo wadatashiyadan socda ee lagu diyaarinayo hanaan qaran oo lagu midaysan yahay kaas oo sal adag u noqda dib u heshiisiinta soomaaliya si xal looga gaaro khilaafyada noocyadooda kala duwan waxa aan ka waraystay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax shirkan maanta wasaaradda iyo gobolku ay ka fureen gobolka banaadir wuxuu ku saabsan yahay dib heshiisiinta sidii magaaladan iyo guud ahaan dalkao dhan dib heshiisiin waarta looga gaari lahaa waana runtii ogtihiin magaaladan culeysyadii ay soo martay marxaladihii kala duwanaha ay soo martay marka in si dhab ah loo ogaado xalka dib heshiisiineed ay shacabka magaaladan degan ay u baahan yihiin marka waxaa halkan isugu yimid degmooyinkii gobolka banaadir dad matalayay oo ayagu aaraa iyo talooyin iyo baahiyaha iyo qaabka dib heshiisiineed ay u baahan yihiin ee isku keenaya marka annaga gobolka waxaynoo ahayd fursad in maanta halkan aan ku furno shirkan dib u heshiisiineed waa adiga hanaan dib wada tashi waaye shirku dib hadda ka horna sanadkii hore waa tiim madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay fureen hadda fayskiisii labaad waaye waxaa hadda wasaaraddu maanta halkan kusoo bandhigtay sida ay noo sheegteen gobolka lagu bilaabay gobollo kalena waa la gaari doonaa muhiimad intee leg ayay dadka gobolka u leeyahay dib u heshiisiinta
dadka gobolka banaadir degan ahmiyad weyn uu leeyahay dib heshiisiinta baahida ugu weyn ee dib heshiis ee dadkaanu ay qabaanna waxay tahay inay ogaadaan dhibaatadii kala gaartay wax xal ah lagama helin waa ogtihi magaaladan dagaalo iyo iyo culaysyaa ka dhacay dib heshiisiintuna only keliya qabiil ma aha siyaabo kala duwana dadkii dhibaata u kala gaartay marka annaga gobolka fursad weyn noo tahay haddii gobolkan dib heshiisiin dhab ah laga helan waxaan aaminsannahay in guud ahaan soomaaliya ay inteeda kale caafimaadayso
maxamed cabdulaahi tuulax gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir oo u warramaya barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka waxaa soo jeedinaya anigoo cabdishakuur ali axmeda waxaana soo saaray maxamed nuur macalin maxamed farsamadu qays cali shire ayuu ahaa intaan mar kale dib ugu kulmi doonno waa bahdii barnaamijka wada jir oo idinleh sidaa ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
qow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal shicibiyaqow wanaagsani walaalayaal waxyaayagii rumaadow walaalayaal wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal anis weeshano walaalayaal wada jirno walaalayaal